madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi cabdi iyo guddoomiyaha baarlamanka galmudug ayaa ka qaybgalay kulan lagu soo gebagabeynayey wadatashiga dadweynaha ee geedi socodka doorashooyinka qaranka oo xalay lagu soo gebagabeeyey magaaladan caabudwaaq waxaana kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen guddiga doorashooyinka ujeedkiisu uu ahaa in bulshada lagu weydiiyo aragtidooda in doorasho hal qof iyo hal cod ay ka dhici karto soomaaliya iyo talabixin guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka qaranka sayid cali sheekh maxamed ayaa ugu horreyn ka hadlay kulanka dadweynaha aan dhexgalkooda aan aada u jeclaysanay taasna waxay ku tusaysaa baahida dadweynaha ay u qabaan dowladnimo iyo horumar iyo maaragtay ka bixid ee awood qaybsigan beeleed oo annagu muddana aan ku soo moodnay laakiin aan wakhtigiisa hadda la gaaray in looga gudbo shacabka xuquuqda dastuuriga ay leeyihiin inay uga gudbaan ay maaragtay u gudbaan inay codkooda ay ku doortaan hogaankooda wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga galmudug mahad xasan maxamed ayaa goobta sidan ka sheegay
galmudug bay yimaadeen dhowr goobood oo galmudug ay tageen waxay heleen afkaartii dhabteeda galmudug taallay bay heleen haddaysan saa samayn ma ay heleen guddiyadii hore uuna samayn jirin saa ma samayn jirin muqdishoay fadhin jireen iyo nairobi iyo meelahaas afkaar iyagu ay damceen bay iska qori jireen laakiin guddigan wuxuu kasbayaa inaad codkiinnii samaysataan idinku idinkana waxaan idiin soo jeedinayaa waxa aad caqiisantihin oo aaminsan tihiin labada kun iyo koob iyo labaatanka haddii ilaahay raal ka dhigo doorashada dhacayso inay u dhacdo in aad hadda ku hadashaan si lainkaga qoro lainkugu diiwaangeliyo oo hadhow aad maarata ugu doodi kartaan waan diiwaangashanay codkaygii sidaada ah ugu dambayntii ayaa waxaa kulankan ay guddiga doorashooyinka u qabteen bulshada caabudwaaq soo xiray guddoomiyaha baarlamanka galmudug cali gacal caseer iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi carabey doorashada labada kun iyo labaatanka inay ummadda soomaaliyeed ay muhiim u tahay muddana lagu taamaayey oo lalahaa mar uun hala gaaro waxaan isleenahay ummadda soomaaliyeed baahi ayay u qabtaa inay maaragtay labada kun iyo labaatanka ay gaarto doorasho qof iyo cod ah taas oo ummadda ka dhex bixin karta dhibaatooyinkii lasoo maray four point five-kii iyo waxyaabo kaleeto oo badan oo ummadda maaragtay dhexdeeda ka jirtay muddo aan isleenahay in looga gudbi karo soomaaliya saan la socotaa balixdankii markay xornimada qaadatay waxay gashay doorasho ilaa iyo lixdan iyo sagaalkii dhibaatooyinkii keenay in axsaabtii laga gudbo waxay ahayd in siddeetan iyo kow xisbi ay waddankii maaragta u yeesho oo qabiil walba uu xisbi yeesho qofka markuu codkiisa dhiibto wuxuu garanayaa qofka uu dooranayo noocu yahay iyo habku yahay reebitaankiisa uu garanayaa berina wuxuu kula xisaabtami karaa wixii uu doortay iyo sababtii marka waxaan ka codsanaynaa guddiga doorashada inay ku dadaalaan in xisbiyada waddanka u sameynayaan ay xadidaan ugu badnaana saddex ay ku soo reebaan sida dowladaha horumaray si saddexdaa xisbi midna guulaysto aadan kalabana u harto sababta ay tahay waxa waaye haddii wixii bataan waxaa imaanaysaa dee kontonka qabiil oo nahay in konton qabiil oo casaaba ama ka badan la helo qabiilkuna ma dhammaanayo dee waa basasha aragtee oo marku meel gaaraya oo dhibkiisa ka imaanaya aniga coddee waxaan ku leeyahay doorasho ma ka dhici kartaa soomaaliya laba kun labaatanka haa haa
ayala cabdulaahi jaamac radio daljerar caabud waaq